Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay halis amni ku tahay dowladaha dhaca Geeska Afrika. Dowladda Xabashida Itoobiya oo kumanaan askari ay ka joogaan dalka Soomaaliya gacantana ku haysa magaalooyin badan oo dhaca koonfurta dalka ayaa sheegtay in xarakada mujaahidiinta Al-shabaab maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xoogaysanayso halista amni ee ay ku hayso dalalka dhaca Geeska Afrikana ay sii kordhayso. Nabil Tedla oo ah ku-xigeenka wakiilka Itoobiya ee Ururka Midowda Afrika ayaa isagoo ka hadlayay weerarkii duqaynta ahaa ee lagu beegsaday xerada Xalane wuxuu sheegay in xarakada Al-shabaab ay tahay mid ka mid ah ururada ugu halista badan ee ka jira qaaradda Afrika. Qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X ayuu ku sheegay in Al-shabaab ay halis ku tahay dowladaha dhaca Geeska Afrika loona baahan yahay in laiska kaashado dagaalka ka dhanka ah. Mas-uulkan Itoobiyaanka ah ayaa bartiisa X wuxuu soo dhigay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada shisheeyaha ATMIS kaas oo ay ku qirayaan in weerarkii duqaynta ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ku beegsadeen xerada Xalane uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka duulaanka qaawan ku jooga dalka Soomaaliya. ciidamadeeduna ay ku kacayaan tacadiyaad ka dhan ah ummadda Soomaaliyeed. Dhowaan amiirka xarakada mujaahidiinta Al-shabaab oo jeediyey kelimadu wuxuu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Itoobiya oo uu sheegay inuu yahay dagaal caqiido iyo mabda ayna ku doonayso la wareegitaanka badda cas in ay ka dhigato saldhig ay kaga duusho dhulka barakaysan ee xarameynka.
waxaan ognahay in asbaabta ku riixaysa nasaarada xabashida inay damcaan dekadaha soomaaliya ay ka mid tahay gowol xaarid iyo diyaargarow ay ugu jiraan siday ugu duuri lahaayeen kacbada barakaysan iyo qiblada muslimiinta sida uu nabiga sala allahu calayhi wasallam inoo sheegay can abi hurayrata radiallaahu canh can annabiyi sala allahu calayhi wasallam qaal yukharibu alkacbata dusuwayqatayni min alxabash waxaa si cad inoogu muuqanaya in damaca itoobiya uusan ahayn arrin dhugub ah balse uu yahay mid soo jireen ah oo diin salka ku haya islamarkaasina ka mid ah siyaasadda rasmiga itoobiya boqolaalkii sano ee la soo dhaafay ilaa maantana ay ku taamayso
dowladda xabashida itoobiya ayaa xarakada mujaahidiinta Al-shabaab u aragto cududda keliya ay ka hortaagan inay qabsato badda iyo beriga Soomaaliya